soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada
nin dhallinyaro a baan wada hadalnay oo talo iga rabay xalliya ahaan sidaad og tihiinna waxaan sameeyaa professional consultancy arrimaha ku aadan xidhiirka iyo guurka labadaba badanaa raggaan u sameeya haddii aad naag tahay waa caadi waad ila soo xidhiiri kartaa waa waa lagu caawinayaa professional consultancy waay okay ama la talin xirfadaysan oo la xidhiidha arrimaha guurka iyo xiriirada ninkan odaygaa lifekaygu soo galay waan wada hadlaynay waxaa waaye marka laga tago taladii aan ku siinayey gooni aan u siinayey isaga ee aniga aan isaga u samaynayay taa marka laga tago tii isagu uu soo galay meeshan ee uu aniga ila wadaagayey dad badanna ay maqlayeen dadkii habeenkaa barnaamijka ku jiray wuxuu igu dhahay gabadh baan la socday oo xidhiir kula jiray xidhiirkaygu wuxuu socday afar sano waxay iga ballan qaaday inay guursanayso laakiin ka hor guurba intaan la gaadhin waxaan iyada kula heshiiyey boqolkiiba konton mushaharkayga inaan bil kasta iyada u geeyo waa nin dhallinyaro ah sagaal iyo toban buu jiray markuu sidaas samaynayey hadda wuxuu jiraa labaatan iyo saddex labaatan iyo afar baan u malaynayaa waa sheeko saxa waay qofkii iska lahaa sheekada baa nala wadaagay maaha wax maxaa la dhihi jiray ah waa la ii sheegay iyo sidan bay ahayd wuxuu ku leeyahay xiriir baan ku jiray boqolkiiba konton baan waxaan siinayey bil kasta oo aan u geynayey naagta aan shukaansanayey ee xilligaa ahayd jacaylkayga waxaan weyddiiyey sababta uu ugu geynayey lacagta bil kasta maadaama aysan ahayn naagtiisa oo aysan ka mudnayn wax biila oo joogto ah maadaama aan jeclahay waxay ahayd qorshe aniga iyo iyadu aan isku ogayn oo ahaa waan ku guursanayaa sida ugu dhaqsaha badan waxbaa iskugu kay toosaya waan shaqaysanayaa intaan shaqaysanayana waxaan rabaa inaan adiga kuu kala kiciyo oo aan dabbaro maxaa la dhihi jiray hawlahaaga iyaduna waxay ku dhahday waa okey anigu waan kuu joogaa waad i guursanaysaa jacaylkaygaa tahay boqolkiiba konton mushaharkiisa ka mid ah qoftaasaa uu aadayay bil kasta xisaabta ha ku darin maxaa la dhihi jiray bannaanka la aadayo cuntooyinka teek aweyga ah waxyaabahaas kuma jiraan xisaabta haba ku darinba iyaga xisaabta keliya aan ka wada hadalno lacagta bil kasta boqolkiiba konton uu bixinayay ninkane afar sano oo uu la socday boqolkiiba konton buu siinayey mushaharkiisa oo laga yaabo inay macquul tahay ninkaas inuu hooyo u baahan lahaa aabbo u baahan lahaa walaal u baahan lahaa isaga noloshiisana aysan ahayn mid maaragtay fuul ah micnaha mid gaadhay heer uu dhaho warniyo uma baahnin waxbee ciddaan rabaa lacag siinaya lacagtuu qaadanayay aad bay iga yaabisay waxay ahayd laba boqol iyo konton dollar buu bishii qaadanayay nairobi buu ka shaqaynayay ninkaas okay xilliga uu waxaa samaynayey ee uu naagtan ay xidhiirka leeyihiin siinayey boqolkiiba konton isagu wuxuu joogay nairobi oo uu ka shaqaynayay laba boqol iyo konton dollar buu uga shaqaynayey carwo dharka lagu gado waa nin shaqaalaah wuxuu igu dhahay kaaga sii darane nolosha uu isagu ku noolaa boqolkiiba shan miya mise boqolkiiba toban buu iskaga bixinayay kiro wuxuu la noolaa dhallinyaro kale sida caadiga ah nairobi waa la isla degdegaa maadaama dhallinyaro badanoo soomaaliya aysan awood u lahayn abatment inay degaan labadii boqol iyo kontonkii ninkan waa bixinayaa sabab uu u bixinayo oo cadna ma jirto oo meesha ma taallo bishii ninkan markuu soo qaato laba boqol iyo konton dollar oo mushahara oo isagu leeyahay jacayl buu ku jiraa jacaylkaasina wuxuu u baahan yahay maalgashi lacagta uu bixinayana waxay tahay boqolkiiba konton lacagta uu isagu lahaa labaa loo qaybinayaa laba marka loo qaybiyo lacagta uu isagu leeyahay oo uu bishii soo shaqaysto meel ahaan buu wuxuu siinayaa naagta uu xidhiirka kula jiray boqolkiiba sha- boqol iyo shan iyo labaatan dollar markay isaga u soo hadho dhallinyaruu la nool yahay xataa isagu awood uma laha inuu noloshiisa kaafiyo oo uu maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, uu- uu uu dego xataa apartment ama meel isaga u gooniya ama qol isaga u gooniya oo uu kiro fiican xataa iska bixiyo awooddeeda ma laha laakiin maadaama rag badan aysan dhaqaalaha iyo maxaa la dhihi jiray xisaabtanka iyo expenseska sida loo manage garayo aysan waxba ka aqoonin dhallinyaro badanna ay iska socdaan sida xoolaha oo aysan ogeyn wax ka baxaya iyo wax soo gelaya toonna ninkan dhallinyarada ah wuxuu dhaa anigu jacayl baan ku jiraa maxaa diiday inaan jacaylkayga maalgashto ninkii sidii uu waday boqolkiiba konton mushaharkiisa ka mida wuxuu bixinayay afar sano afar sano kadib waxaa waaye gabadhii waxay dhahday ninyow nin baa reerkaygu ila rabaan ka wata kistiisa oo reediya oo diyaarsan diyaar miyaa tahay mayuu ku dhahay dee muxuu diyaar noqdaa xataa hadduu wax seefgarayn lahaa oo wax meel dhigan lahaa lacagtii uu naagta ku doonan lahaa sawkan iyada ka dhiibay sawkan biilayay jacaylka sawkan xidhiirka qarashka ku bixinayay si uu xidhiirkan u sii shaqeeyo afar sano kadib naagtii waxaa soo doontay nin kistiisa haysta oo rabbi barakeeyey oo filimada isagu aan ku jirin wixiisu ay ahayd shaqayso isii isaar waa lagu kala baxayaa naag hel lacagtu waa tana way isku dhammaatay maxaa dhacay waa waxaa waaye naagtii ninkii baa lagu daray reerkoodu u tegey waxaa lagu dhahay diyaar maba tihid Een, gabadheennana nin kaleaan ku darsannay waad mahadsan tahay intaad noo biilaysay gabadha lacagtii miyaa loo celinayaa ninkii waa maya yarkii zero buu soo istaagay waxaa taa ka sii daran shaqadii baa laga caydhinayaa shaqadii intay waxaan socdaanu naagta raadinayo intuu maxaa la dhihi jiray naagtan la soo doontay waxaan oo dhan intay dhacayaan dhinacan kale isagu wuxuu luusgaraynayaa meeshii keliya ahayd ee uu dhaqaalaha ka samaynayey ama uu lacagta ka samaynayey zero buu soo istaagay shaqadii baa laga caydhiyey naagtiina waa la guursaday wabilaahi towfiiq way isku dhammaatay muddo yar kadib wuu awoodi waayey inuu ku noolaado nolosha nairobi wuu iskaga tegey mombaasu nolol cusub ka bilaabay hadda kadib shaqo hadda kadib zero sheekadan maxaan idinla wadaagayaa rag badan oo dhallinyaro ah rag badan oo dhallinyaro ah markay xidhiir galaan waxaad u malaysaa naaguhu markay arkaan nin la sheekaysanaya nin shukaansanaya naaguhu iyaga wejigooda waxa ugu sawiran inay bangi arkeen weliba naagaha hadda jira badankooda badankooda waxa u sawiran inay heshay bangi lacageed ha hayso ama ha haysan laba qayb baan u kala qaadaynaa sheekadan waa qaybta koowaad ee ah dhallinyaradii oo aan dhaqaalaha waxba ka aqoonin dhallinyaradii oo aan lacagtii waxba ka aqoonin raggii oo aan lacagtooda qiima la lahayn sorry iyo qaybta labaad oo ah raggiyo u malaynaya naag in lacag la siiyo inay tahay system iyo qaab naag lagu soo jiidan karo oo maxaa la dhihi jiray eh, naag ay kugu noqon karto qoftaada ama saaxiibtaada baashuna waxay ka wareersan tahay xisaabtuna ay ka xidhmilaadahay waxay tahay in raggii oo aan u diyaar ahayn inuu guursado xiriir gelaya wuu og yahay uma diyaar aha inuu guursado xiriirna waa la gelaa markaad maqasho raggan ku dhahaya shan sano lix sanaa naag la socday ma waxaad u malaysaa inaysan hal santi ka bixin ninkaas waa dhaqaala burburay zero buu noqday waxa koowaad ee nin raga ee nin dhallinyaro ah markuu soo korayo ah, u baahan in lagala hadlo nin dhallinyaro ah markuu soo qaangaarayo ee uu soo korayo ee maskaxdiisu ay kala furmayso intaan lagala hadlin naag la shukaansado waa in lagala hadlo sida lacagta loo manage garayo sida lacagta loo isticmaalo ninkaa dhallinyarada ah laba boqol iyo konton marka laba loo qaybiyo boqol iyo shan iyo labaatan dollar bishii marka lagu dhufto bishii marka lagu dhufto soddon beri soddon beri waxaad ku dhufataa laba iyo toban beri laba iyo toban beri afar sano ku dhufo lacag lix kunoo dollar gaadhaysa haddaysan ka badnaynba ama ka badan shan kun baa ninkaa lagaga yaacay naagna ma helin xidhiirna ma helin waxna ma helin naagaha qaar markay kaaga sheekeeyaan ragga siday lacagta u siinayaan iyaga waxay ku leeyihiin ragga soomaalida waan isweydiinnaa lacagta miyay sameeyaan lacagta ma waxay leeyihiin bangiyaday lacagtu ka soo go'do ma waxay leeyihiin geedaha lacagta lagu beero waan ku wareernay ku leeyihiin naagihii baa yaaban oo leh halkaad lacagta ka keentaan naaguhu xataa hadda waxay aaminsan yihiin oo ay meel u fadhiyaan nin hadduusan lacag bixinaynin maxaan ku wada hadlaynaa siduu aniga wakhtigayga iiga luminayaa sidaa daraaddeed waxay kuu caddaynaysaa inay jiraan niman desbrayt ah oo u baahan in lala hadlo naag ba waxay igu dhahday ragga qaar haddaan beybi bas ku dhaho beybi beybi haddaan ku dhaho iyo macaana iyo maxaa la dhihi jiray gacaliya iyo waxa haddaan ku dhaho way ka soo horraysaa lacagtu xisaabta koowaad een meel dheer aadan u baahnayn inaad aaddo ee aad u baahan tahay inaad samayso waxaa waaye lacagta siday kugu soo gashay koodii lacagta siday kugu soo gashay boqolkiiba konton ninkaasi uu siinayey naagta uu shukaansanayey ninkaa dhallinyarada ah wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo boqol iyo shan iyo labaatan dollar inuu shaqeeyo isagu waa inuu shaqeeyo shan iyo toban beri oo ka mid a bishii taas micnaheedu shan iyo toban beri oo bishii ka mid a buu wuxuu ku shaqaystay boqol iyo shan iyo labaatan dollar siday uga baxdayna waxaa waaye naagtaan guursan doono dhaqan waxaan samaynay ah marriage reservation in in laga dhigay guurkii huteello lasii carbuunto carbuun lasii dhigo waxna kama jiraan waxa koowaad ee aad noloshaada u baahan tahay nin ahaan waxaa waaye dhaqaalahaaga meesha uu ku baxayo sida aad ku soo shaqaysay maba xisaabinaysidba adigu maba xisaabinaysidba qaarkiin ragga qaar lacag siinaya naagaha tawal maxaa la dhihi jiray tuugsi shaxaad intii uu ku soo qaaday buu naag balaaye iskaga dhigayaa awow in lagu dhaho balaayaa tahay in lagu dhaho beybi in lagu dhaho gacaliye in lagu dhaho waan ku jeclahay waxaasoo dhan waa gubataa waana siistam ragga lacagta looga qaato haddii aad awooddo inaad xiriir lacag ku bixiso oo aad naag biisho oo aad meel fadhiiso oo aad maxaa la dhihi jiray aad dhahdo heblaayoy boqolkiiba konton baan ku siinayaa awow boqolkiiba konton mushaharkaaga ka mida waaba haddaad mushaahar fiican qaadatee naag bay dhaqdaa iyo ciyaalkeeda iyo gurigaad ku noolaan lahayd iyo wixii oo dhan oo weliba aad nolol fiican ku helaysaa nolol fiican weliba aad ku helaysaayo aad helaysaa ilma aad adigu dhashay guri aad adigu leedahay oo micnaha cidna aysan kula deganayn ragga qaar waxay sameeyaan isaga oo aan laba beer oo kaba a lahayn micnaha laba beer oo kaba ah laba kabood isagoo aan lahayn kabta uu xidhan yahay mid ka badan micnaha aan haysanin buu wuxuu u gadayaa naag macdonald iyo k f c iyo maxaa la dhihi jiray fast food war awow bal marka koowaad waxaad fiirisaa meesha aad lacagta gelinayso ragga qaarna waxay ku leeyihin markaad kala hadasho war niyow lacagahan iyo bal filinkooda iga dabageeya war niihow dhib ma laha niihow waa gabadh soomaaliyeed dee adigu mahayadda gabdhaha soomaaliyeed caawisaa tahay mise waxaa tahay nin shaqaysta oo isagu isu shaqeeya oo isagu raba inuu dhaqaale ahaan u dhismo adigu maxaa tahay shay kowdii waxay xisaabtan ka bilaabanaysaa iyo meeshay baashu ka wareersan tahay raggii oo aan fahansanayn iyagu waxay yihiin ragga qarashka bixiya iyagu waxay yihiin isma fahansana nin baa wuxuu ku leeyahay naag baan biilaya laba beri baa la ysbaranayaa naagtii olredi taleefon baa loo gaday war adiga intee u socotaa naagtan haddaad rabto inaad wax u gadgaddo oo twentyfour hour aad iska daba laalaadaan baraada guurso otomatikale filinkiina dhammaystirta ha isku dhammaato laakiin ma rabtid inaad guursatid oo hadda guur ahaan xataa markaad ku dhahdo naagtan diyaar baan ku ahay sorry guur ahaan marka xataa inta lagu yimaado lagu dhaho awow naagtan ma guursan kartaa awooddeedii ma lihid awooddeedii ma lihid laakiin waxaad leedahay awood aad ku bixiso qarash maxaa la dhihi jiray xiriir nin dhallinyaraha wuxuu igu dhahay niyow saddex boqol oo dollar baa bishii soo gasha haye laakiin maalinkii ciidkii naagta aan shukaansado qarashaadka iyo kaarka iyo lacagaha ku baxay waxay gaadhayaan soddon kun oo marka uu ii sheegayo waa lacag kenyaan soddon kun buu ii sheegay waa saddex boqoloo dollar isagu bishii saddex boqoloo dollar buu sameeyaa saddex boqoloo dollar buu meeshan geliyey maxaa u soo laabtay waxba ninbaa wuxuu ku leeyahay lacagahan waxaan ku bixiyaa ballamo been ah ballamaa lay qaadayaa waan ku guursanayaa ninkayga aad noqonaysaa xataa ii sheeg ciyaalkaaga magacyadooda anigu waxaan rabaa wiil la dhaho jaamac yare adiguna waxaan rabaa gabadh la dhaho xamde yar haye haa beentaasaa la isku cabbayaa laakiin beenta waxa ku faa'iidaya marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waa naagta aad baan u aaminsanahay maahmaadii ahayd nin raga xoolihiisu feedha ka xisaabsan farana ka tirsan laakiin generationka hadda xoolahoodu farana kama xisaabsana feedhana kama tirsana habarteed bay ka tahay naagaha qaar way isu soo sheegaan way isu soo sheegaan ninaan saaxiibbannahoo meeshan ku jira oo sanka la dhaho oo ragga barnaamijkan ka qayb qaata ka mid ah bodkastigaygana dhegaysta baa wuxuu igu dhahay naag baa waxay diyaar u tahay inay bixiso kontaktigii ama taleefankii exkeedii hore ee kista siin jiray macnaha xiriirkii hore burburay markii iyada lagu fahmay mid kaley u diraysaa naag kale u diraysaa waxay leedahay lisan boqolkiiba konton aan dhiilkaa ku dhufsanno aan kala qaybsanno konton konton ninka lacagta nooga soo qaad haye ninkaas muxuu rabaa ninkaas wuxuu rabaa bas inaad ku dhahdo macaanow waan ku jeclahay waan ku kala kicinaya waan wada noolaanaynaa waxaas kadib lacagtu diraya awow awow kowdii waxaa loo baahan yahay markaad lacag shaqayso inaad isweydiiso lacagtan inaad shaqayso intay kugu qaadatay inay ku soo gasho kow labo meesha aad lacagtaada ku bixinayso maxaa kaa soo gelaya xiriirada lacagta aad ku wada bixisaan naagahan awtinka aad wada geysaan waxba ma jiraan waayo aniga waxaan taaganahay awow lacag baad haysataa maahano kistaa xoogaa ku dhibaysa maahano haa ha iska waalin bax qoftaana isbarta laba beri toban beri shan iyo toban beri laba wiig saddex wiig ciddooda u tag sheekada dhammay maxaad ugu baahan tahay inaad geliso afar sano shan sano xidhiir lacagna aad ku darto aakhirna aad ka baxdo ninbaa wuxuu ku leeyahay romantig baan iska dhigayaa haye markaas wuxuu ku leeyahay naagtayda micnaha naagtayda wuxuu ka wadaa naagta xidhiirka uu kula jiro iyada saaxiibaddeed iyo laba walaalaheeda baa waxaan u dhigayaa habi bathday barty ama xaflad maxaa la dhihi jiray dhalasho ah baan u wada dhigayaa qarashaadko dhan aanaa dhiibaya ninbaa wuxuu igu dhaartay inuu saddex kun iyo shan boqol oo dollar ku bixiyey naagta uu isagu la socdo naagta uu qabo maaha naagta uu isagu la socdo iyo laba iyada la dhashay iyo miday saaxiiba yihiin afartoodaa inuu u dhigay xaflad maxaa la dhihi jiray ah dhalasho oo uu saddex kun iyo shan boqol oo qarasha ku bixiyey aakhirkiina lagu dhahay waa ku salaamayaa isagoo meel ka oynaya buu ila hadlay raggu ma ooyaan de laakiin isagoo meel micnaha ka murugsan oo xaaladda ku dhacday ka murugsan laakiin isagaa gacmihiisa isku geliyay naagaha markaad ku dhahdo nin naagaha kale lacag siiya ma guursanaysaa mayay ku leeyihiin iyadoo adiga kugu soo danaysatay iyadoo ku soo isticmaashay waxay leedahay maya allahay ka alleh nin naaga lacag kala siinaya ama nin lacagaha iska bixbixiya marka beybi lagu dhaho ma rabo maxaa markaad ku dhahdo waxay ku leedahay dee ma rabo waayo ninkani aniga xataa waxba iguma soo korrinayo faamligiisa wax maba siinaya ku leedahay iyadu waxay ka fikeraysaa fiiri faamligeeda iyo waxay ka fikeraysaa lacagaha mustaqbalkay ka fikeraysaa iyo siday u noolaan lahayd nin lacagaha bixinaya ma rabay ku leedahay ragga qaar waxaa la gaadhsiiyey heer lagu dhaho salaamu calaykum aniga adigu haddaan wada hadlayno waa inaan ku wada hadalno internet adigu aadiga bixisay waa inaad adigu internetkayga gaddaa anigana ii soo dirtaa shoobbinkayga iyo waxyaabahayga si aan adiga kuula hadlo nin kaloo odayana wuxuu ila wadaagay naagta ay isaga saaxiibbada yihiin walaasheed oo la furay oo garooba buu biili jiray iyo iyada muddo kadibna qoftii walaasheed la biilayey soy baa lagu dhahay ninkii soy bay ku dhahday dee waayo naagahani ma waalla naagahan xisaabtoodu wuu isku fadhidaa naagahan caqligoodu wuu shaqaynayaa anigu waxaan fahmi lahay adiga nin ah muxuu caqligaagu u shaqayn laayahay caqligaagu muxuu u shaqayn laayahay maxaad xisaab yar iskugu dhufsan laadahay war haddaad awooddo inaad naag shan sana biisho awowaad awooddaa inaad guursatee lacag samay shaqay ujeeddada koowaad ee ninka waxaa waaye inuu ka fekero markuu lacag sameeyo halkay ku baxdaa lacagtaada aakhire xataa waxay ka mid tahay waxyaabaha la isweydiinayo dhaqaalihii aad samaysay sidaad u bixisay halkaad ku bixisay derisno wey aad ilaahay ugu sheekayn karto naag baan xidhiidh kula jiraan lacag ku bixiyey de derisno wey ma shaqaynayso jawaab cad bay aakhire xataa lacagtaadu kaa rabtaa adduunyadana khasir addunya wal aakhiraa tahayo waad u jeeddaaba waxaagu waxay ku socdaan god caadiya naag haddaad rabto wixiinu ha caddaadaan raggii isi isaar kuma helaan lacagtoodii haddaan kuu sheegayaa hadda aan kuu sheegoyaa jaakidha war ragga qaar lacagay diraan diraan diraan diraan diraan diraan say lacagaha u dirayaan aakhirka ugu dambaysa waxaa lagu dhahaa ma taqaanaa awow isma arki karayno xataa micnaha inay is arkaan inay naagahani caqligoodu fresh yahaan kuu sheegayaa ad raggan qaar ay lacagta ka qaadayaanna ay ka caqli badan yihiin ragga qaar meelaha lagula kulmayo huteelada qaaliga ah qarashaadka baxaya waxaasoo dhan waxaa diyaarisa naagta qarashaadkana ninkaa laga qaadaa waxaan arkayay fanaankan iidlayare oo maalin sheegayey nin dhallinyaro ah wuxuu dhahay naagtii uu isagu watay iyo dhowr kale intay soo raaceen baa meel laga cunay cunto maxaa la jiray fast food i think k f c bay ahayd mise waxay ahayd baga king ma aqaan markii laga cunay waxaa dhacday ninkii bajad aan bajadkiisa ahayn baa la geliyey haddii naag aad u wacdo oo aad ku dhahda keligaa kaalay oo ay dad la imaato mas-uul kama tiidda ciddii la imaatay ninkii wuxuu ku leeyahy wuxuu bilaabay inuu taleefanno waco lacaguu ku dalbanayo walaalow wahay waan ceebaysanahay warniyahow qoftii maaragtay waxaanan ku talagelin bay igu samaysay waa ku baryaayaa warniyahow bal ii soo dir kis ii soo dir nin facaagaa baad wacaysaa habeen saq dhexe waad weydiinaysaa lacag aad outing ku geysay naagta adigoo aad shukaansato iyo naago kale taas waxaa ka sii daran mataqaanaa ragga qaar inay gadaalgadaal u socdaan waxaa u daliila nin baad arkaysaa naag qaba kow naag buu shukaansanayaa ma aha xataa inay baashu isku qasanto ila nin ciyaala ma tiide baashu in isku qasanta maaha waa inuu warkaagu caddaado qof yahay aniga naagaan qabaa waan ku guursanayaa waan kuu kala kicinaya wabilaahi tawfiiq laakiin waxaad arkaysaa ninkii oo ilmihiisii cambuulo cunayaan naagna u gadaya hambeegar iyo maxaa la dhihi jiray biisa war awow horta bal naagtaada xagga ii dhiga ciyaalkaagii aaway anigu sinaba marnaba nin ma aaminsanin inuu ilmihiisa dayaco waayo waxaasi waa ilmahaagii ada adduunyadan mas-uulkaha inay imaadaan si kasta waa inaad adigu mas-uul ka noqoto raganimadaadana waxay ku jirtaa inaad mahaaga maxaa la dhihi jiray ilmahaga aad wax siiso ninkii waxaad arkaysaa gurigiisa waxa ka shidan cambuulo iyo maxaa la dhihi jiray ishag iyo rooti iyo shaah bigaysa oo aan caddays xataa lahayn naagna baraada waxaa la geynayaa bannaan waa loo kala kicinayaa taas micnaheedu maaha inaan dhahayo cambuuladu waa cunto xun micnaha waxaa ka wadaa markas la fiiriyo yaa la rabay inuu cambuulo cuno naagta tushkaansata inay cambuulo cuntaa la rabay waayo ciyaalkaagu de waa ciyaalkaagii ciyaalkaagu meelnankaagama socdaan inaad maal gashato iyaga waa qasab haddii raggu ay dhahaan naagaha lacag idinma siinayno naagahan iyay tuugsanayaan ay now naaguhu way tuugsadaan ay now qof aan hal beri isnaqaana aniga lacagga weydiisanayow hal beri baan isnaqaanaa way soo wacday kuma laho hooyaday baa xanuunsan haddii anigu hooyadaa xanuunka uma keenin haddayba xanuunsan tahay run tahay maanta la isbaranee aniga hooyadaa xanuunka de uma keenin salaamu calaykum ilaahay ilaahay caafiyo hooyadaa intaasun baan u awoodaa hooyadaa iyo adigaba waxaan idin awoodo waa ilaahaha idin caafiyo naagaha qaar marka ah ay maqlaan sheekooyinka ragga naagaha lacagta siinaya way la yaabaan waxay leeyihiin maxaa ka khaldan daanyeerka naagna ma oggola walaalkeed inuu naag kale lacag siiyo waayo naaguhu siday u fakeraan iyo sida raggu u fakeraan waa kala labo dhaqaale ahaan waxaad u baahan tahay inaad xisaabiso noloshaada waxa kugu baxaya meeshaad ku noolaanayso qarashkeeda adigu koodii nolol fiican bal isku sameey intaadan bilaabin xiriir iyo maxaa la dhihi jiray intaadan bilaabin xiriir iyo naag baan u kala kicinayaa intaba okay dhibaatada koowaad ee dhallinyarada haysata waxaa waaye laifka uma kala qaadayaan siday u kala sarrayso laifkii waxaa loo kala qaadayaa sidaysan muhiimadba ulahaynba ma shaqaysid laakiin xiriir baad ku jirtaa ma shaqaysid laakiin jacayl baad jilaysaa ma shaqaysid laakiin naag baad outing geynaysaa lacag yar baa ku soo gasha laakiin boqolkiiba konton naagtaad shukaansataad lacag siinaysaa caqligu ha shaqeeyo sharaf iyo karaamo iyo cisi toonna maaha nin raga inuu naag uusan qabin lacag ku bixiyo hadday dhilo tahay waa meesheeda dhilada laftarkeedu iyo shuubaduba iska daba wareeg ma aha waa issii isaan lacag baad baxsanaysaa waa lagu siinaya waad kala baxaysaan su'aasha ugu dambaysa ee nin kasta oo laba xaniyoodla ah ee dhegaysanaya aan weydiinaya waxay tahay awow naag markaad lacag siiso maxaa kaa soo gelaya tusaalaan ku siinayaa ganacsi haddii aad samayso waxaa kaaga soo laabanaya lacagtii aad maal gashatay ganacsiga aad gelisay faa'iido laakiin adigu markaad naag lacag siiso maxaa kaaga soo laabanaya heer waxay marayaan naaguhu ay u maleeyaan inay xaq u leeyihiin haddii aad salaamu calaykum ku dhahdo inay lacag kaa qaaddo oo ay tahay caadi maaha caadi inaad lacag siiso maaha raganimo inaad naag lacag siiso maaha raganimo inaad xidhiidh kiraysato inaad guur sii carbuunato inaad buukin sii samaysato ballanqaad ah waan ku guursanayaa caadi ma aha caqligu ha shaqeeyo maskaxdiinnuna ha furato okay ka fakar meesha dhaqaalahaagu ku baxayo dhaqaalahaaga sidaad ku soo shaqaysay lacagtaada meesha aad ku bixinayso iyo waxa kaa soo gelaya haddii aad bixiso ka fakar meesha aad dhaqaalahaaga ku bixinayso iyo meesha aad ku bixiso waxa kaa soo gelaya lacagtaas haddii aysan waxba kaa soo gelaynin uma qalanto in lacag lagu bixiyo meesha keliya ay wax kaa soo geli karaan waa naagaad qabto haddii aad lacag siiso iyo haddaadan siinin toonna waxbaa kaa soo gelaya naag aad shukaansato ama xidhiir aad lacag ku bixiso waxay la mid tahay gaadhi aadan isticmaalin oo aad shukaans sorry xidhiir aad lacag ku bixiso aad qarash geliso iyo naag aadan qabin oo aad lacag ku bixiso waxay la mid tahay gaadhi adigu aadan isticmaalin oo aad maalin kasta shidaal ku shubto ku shubto ku shubto aakhirkiina aan meelna ku gaadhsiinayn meel uma socdo gaadhigaas laakiin maalin kasta shidaal baad ku shubaysaa okay waxaan rajaynayaa waxaan kuu sheegay iyo wixii adiga fikir aan kugu dhaamo inay adiga wax kuu tareen adiguna aad isticmaali doonto ha gaadhin derbiga ugu dambeeya si aad u ogaato xaqiiqada laakiin waad ogaan kartaa xaqiiqada adoon gaadhin derbiga nin walaalkaabaa wuxuu ku leeyahay meeshan ka joog waad xasuustaa maamaadii ahayd soo joogsa haddii lagaa waayo soo jiibsaa lagaa helaa ninkii soo joogsa laga waayo soo jiibsaa laga helaa soo intaadan soo jiifsa gaadhin oo aadan derbiga soo taabanin noloshaada go'aan qaado isdhis adigu kadib wixii naaga wixii baashaala wixii maxaa la dhihi jiray kala kicisa way imaanaysaa
intaasna dhegaystayaal waxaan ku soo gebagabaynayaa xalqaddii toddobaadkan inta aynu ku kulmayno xalqaddan tan xigta waa cabdisamed xalliye oo idinkaga tegaya sidaas iyo ammaano allah